asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraha deha dalsan ee magaalada muqdisho
dagaalkiiso keyaha maxadana nagu gadhay kuman dirira kuman daadsaniya kuman la doxdoxay kuman yaal dib jira kuman yaal dardaran kumanan dora dhalinaynin iyo kuman dalkale u tagay cayrta daba hayso intaa soo darxuma ah bandoraato dhaxala
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa ay sii baxayso jimco ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doono idinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug maanta waxaa lagu qabtay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya haddaba xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ayaan soo gubi doonaa wararka ugu dambeeyay doorashadaasi ku saabsan dhinaca kale maamulka hirshabeelle guddiga doorashada maamul ayaa dib u dhigay kuraas ay hore u shaaciyeen jadwalkooda doorasho kadib markii cabasho iyo qeeldhaan xoogle ay ka muujeen beelaha qaarkood ee kuraastaas la sheegay in ay si weyn ay ugu biideen hanaanka ay u maareynayaan maamulka hirshabeelle guddiga u qaabilsan doorashooyinka dhinaca kale waraysi ku saabsan xaaladda doorashada soomaaliya boobka ah iyo sida markaas loogu gudbi karo qeeladha-aanta ka imaanaysa shacabka gaar ahaan beelaha markaas sida weyn kuraastooda u qeelinaya maamul goboleed lagu eedeynayo inay kuraasta shakshaad gaar ay u xirayaan waan idiin soo gabi doonaa saaxiibyaal ma dhici kartaa jadwalkii loo asteeyey in ay kusoo gabagabeeyaan golaha watashii qaran jadwalkii ay gaareen madaxda maamul goboleeda waraysi iyo falanqeyn arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa maamulka puntland iyo ganacsida magaalada boosaaso aanrada magaalada garoobey maanta kulan ku yeeshay ayaa markaas waxay ka hadleen arrimaha ku saabsan ganacsiga iyo sidii markaasi puntland horumarkeeda ugu shaqeyn lahaayeen dhinacyada mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ah ayaan idiin soo gubi doonaa oo hadallo ka jeedinaya jabuutin waxaa la sheegay dowladda federaalka ee soomaaliya ay ugu guuleysay doorashada xubinnimada golaha amniga iyo nabadda midooda africa sidoo kale waxaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona taliska booliiska puntland ayaa amar ka soo saaray meelaha ismarkaasi isku hubeynaya doorashada iyo dadka markaasi xulufeysiga deegaanka ka wada ah waan idiin soo gubi doonaa taliyaha oo ama afhayeenka taliska booliiska puntland oo faahfaahin ka bixinaya sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobli wafdi hogaaminayo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu safar ku aaday dalka estoga maaraadka carabta maxkamadda ciidamada qalabkasta ee puntland waxay xukun ku riday nin lagu eedeeyey inuu dil u geystay sarkaal ka tirsanaa ciidanka ammaanka maamulkaas wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan ad maqli doontaa saaxiibyaal qodobadaas wix soo koraya in soo gudbi doonaa barnaamijka farsamihiis waa cabdicasiis miro salaad waan raaday cabdihaab cabdiqaadir xasan kusoo dhawaada mar kale
waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaada doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagay suulaynay ajnabi uma dacwooneen hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa in waraanistayno oo qudhamiyey garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdadan ka leeyahay barnaamijka ah ureyga wararka afar labaatanka saacada haddii aad dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobba kala duwan raac barnaamijkan ad kusoo maqshanaya ay noo soo socdaa saaxiibayaal waxaan isku bilaabaynaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug halkaas maanta waxaa ahaa ka dhacday doorashada waraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo markaasi doorashadeeda dhinacyada isu weyn ay ugu hardameen waxaana markaas doorashadaasi kusoo baxay musharaxiin horey loo sii saadiyaaliyey in markaas ay ku guulaysan karaan waxaa magaalada dhuusmareeb ee galmudug ka dhacday doorashada markaasi kuraasta kale ah hob afartan iyo sagaal ee markaasi ama doorashada halka ka dhacday kamid a kursigaas waxaana kusoo baxay oo ku guulaystay mustafa sheekh cali dhuxulow oo horay kursigaas ugu fadhiyey doorashada hob maqdise ayaa waxaa ku tartamay afar musharax oo kale ahaa cabdullaahi cabdi guutaale jamiilo cali xayle cabdinuur ciise xiirey iyo mustaf sheekh cali dhuxulow oo dhowrkii sane lasoo dhaafayba ku fadhiyey kursiga golaha shacabka ee maanta uu markale dib ugu soo laabtay sagaashan iyo toddoba ergo ayaa codeysay doorashada kursigaas waxaana ku soo baxay uu ku guulaystay mustaf dhuxulow oo haray codod gaaraya lixdan iyo siddeed cod halka musharaxii la tartamayey ee kala ahayn codod gaaraya waa cabdullaahi guutaale kow iyo labaatan cod jamiilo cali xeeley shan cod iyo cabdinuur xiiri oo isna helay cod gaaraysa saddex cod waxaana waxaalay markaa maysan jirin sida guddiga ay ku dhawaaqeen doorashooyin kale ayaa markaasi magaalada ka dhacay oo markaa musharaxiin kale ayaduna ay kusoo baxeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer dowladgoboleed ee galmudug maxamed daahir guleed ayaa faahfaahiyey natiijadii maanta doorashadii halkaa ka dhacday
taariikhdu tahay saddexdii bishii labaad laba kun labaatan labo guddiga doorashada galmudug wuxuu qabtay afar kursi oo waddan fariskoodu kala yihiin hob hob hob hob kursiga koowaad oo nambarkiisu yahay hob waxaa isu diiwaan geliyey cabdisanad macalin maxamuud xasan iyo xamdi cali shire waxaa intaas warbixintu bilaaban tanaasulay murashaxa xamdi cali shire waxaan hab gacantaaga ugu codaynay murashadii soo haray cabdisamed macalin maxamuud wuxuuna helay boqoliyow erkaa u codaysay waxaa u codeeyay dhammaan boqolikodii erorku sidaa daraaddeed kursiga hob waxaa ku guulaystay cabdisamed macalin maxamuud xasan waxaan qabannay kursigii labaad oo nambarkiisu yahay hob waxaa isu diiwaangeliyey murashaxiinta kale ah mukhtaar sheekh cali duxulow cabdulaahi cabdi guutaale jamiilo cali xayle iyo cabdinuur ciise xiirey waxaan goobta soo xaadirin cabdinuur ciise xiirey tartankii wuxuu ku soo dhammaaday mustaf sheekh cali duxulow oo helay lixdan siddeed cod cabdulaahi cabdi guutaale oo helay labaatan kow cod jamiilo cali xayle oo heshay shan cod iyo saddex cod oo helaabday kooranku wuxuu ahaa sagaashiyo toddoba sidaa daraaddeed waxaa kursiga hob siro fotinaayn ku guulaystay mustaf sheekh cali duxulow oo hela lixdan siddeed cod waxaan qabannay kursigii saddexaad oo hob siro fiftiwan waxaa isu diiwaangeliyey murashaxiinta kale ah xuseen maxamed nuur iyo maxamed geedi cawaale waxaa codbixintii ku soo dhammaatay xuseen maxamed nuur oo helay siddeediyo kow cod iyo maxamed geedi cawaale oo hela afariyo toban cod waxaa hallaabay laba cod kooranku wuxuu ahaa sagaashiyo toddoba sidaa daraaddeed kursiga hob jiro fiitiwan waxaa ku guulaystay xuseen maxamed nuur oo helay siddeediyo kow cod waxaan qabannay kursiga afraad oo nambarkiisu yahay hob jiro sigisiwan waxaa isu soo diiwaangeliyey dayax axmed cumar iyo cabdulqaadir abuukar cabdi tartanku intuusan bilaaban waxaa ka tanaasulay tartanka cabdulqaadir abuukar cabdi waxaan hab gacantaaga u codaynay murashidii soo haray oo ahaa dayax axmed cumar waxaa dhammaan ergadii boqoliyo kowda ay u codaysay dayax axmed cumar sidaa daraaddeed kursiga hob siro siitiwan waxaa ku guulaystay dayax axmed cumar maantana kuraastii afartaas oo aan qabannay halkaasna in lagu soo dhammaatay waa mahadsantiina
guddiga doorashooyinka galmudug ayaa dhuusamareeb ka wada dhammaystir
saaxiibayaal weli barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saacada hadalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha hore ayaan weli ku guuldarnah markaa doorashada ayaan kusii soconaynaa oo qaaladaan xoog leh ay ka imaanayso islamarkaana beelaha qaarkood ay cabanayaan sida warbaaxintaba lagu arkayey musharaxiinta qaar ayaa lasii ogyahay in ay doorashooyinka furaasta qaarkood luu xiray ayna kusoo baxayaan madaxda maamul goboleeda ayaa eedamo kala duwan oo arrimahaas ku saabsan aada u wajahaya haddaba doorashooyinkan oo hore dhinacyada lagu heshiiyeen inay tahay doorasho dadban ayaa haddana waxaa falanqeeyaashu ay sheegayaan inay tahay doorasho dadban is awgeedna aan loo baahnayn in beelaha qaarkood yacwaadaan ama marka ay kalena ay ka muujaan maadaama doorashada ay tahay mid dadban islamarkaan loo baahan yahay in sideedii loo dhaqangeliyo su-aalahaasi waxaa ka dhalan karaa doorashadan si ay ku socoto iyo waqtigii loo astay jadwalka doorashada shan labaatanka bishan februaar lagu soo gebagabeeyo haddii ay markaa suuragal ay tahay ama macquul ay tahay saardaas ku saabsan iyo hanaanka iminka deegaan doorashada magaalooyinka labaad ee maamulka koonfur galbeed uu noqdo maamulkii labaad caqabadaha haysta maamulada kaleente miyay ka gudbi karaan su-aal arrimahaas ku saabsan waxaan weydiinay mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed oo markaas weyn ula fugura arrimaha soomaaliya cabdiraxmaan marcadde ayaan weydiiyey arrimahaas
doorasho dadba marka la yiri marka qaabka ay u dhici karto waa la dareemayay in oo iyadana natiijo dadban ay ka imaan doonto waxaa kaloo intaa dhaafsiisan heshiisyadii oo la gaarayay oo ay dabada ka riixayeen musharaxiinta ama mucaaradka ay dabada ka riixayeen ayaa waxaa ku qotamay in awoodda ugu badan la siiyo madaxda maamul goboleedyada marka haddii awoodda ugu badan iyaga la siiyey haddana in la yidhaahdo awooddiina ma isticmaali kartana wixii aad rabtiin samayn kartiin sax ma aha marka calaayita xaal doorashadan waa doorasho dadban marka way dhacayaan waxyaaba oo khaladaad oo maadaama doorashada aysan ahayn doorasho public ah aysan ahayn doorasho oo ay shaksiyaad maamulayaan ay tahay waa dhici kartaa marka in oo oo muxuu ahay sidii laga rabay ay noqoto waana laga filayay awalba in ay noqonayso marka waxaan isleenahay muxuu ahay hala hala imaansado awalba waa waa lagu talagalay doorasho dadban in la galo oo muxuu ahay haddana maamul goboleedyada gacanta loo geliyo madaxda maamul goboleedyada gacanta loo geliyo awalba waa waa waa lagu talagalay hala imaansado wixii meeshaas kasoo baxa
waan gartay marka maadaama ay tahay doorasho dadban macnaheedu waxay tahay marka in mawduuc qaato wax walba oo ka imaanaya waa sidaa
sidaa waaya laba kun lix iyo tobankii meelaha qaar dad baa ku dhintay dabcan waxaa ka mid ah meelaha dad ku dhinteen magaalada hadda adi aad joogto oo caasimad u ahayd waagaas galmudug waxaad ogtahay inay ku dhinteen habka doorashada doorashada ay ku dhinteen waa la soconay maamul goboleedyadana sidaasoo kale meeshii aysan dadku dhimanna khatara lagu galay oo dad baa ku dhaawacmay ama dad baa maaragtay lagu dhibaateeyey marka waxaasoo dhan way dhacayeen maamulka doorashada dadban oo qoli gooni ay maamulayso markii doorashada public ay tahay oo ay tahay dadka dhan ay wada codaynayaan oo nidaamkeeda uu caadi yahay nidaamka caalamiga dadka ay ku tartamaan ay tahay markaa natiijada wixii oo khaladaad oo gala waa la xukumi karaa laakiin doorasho hal qof uu wato uu isaga maamulayo isaga ay ka go'do marka in uu maaragtay khaladad ka imaanayso awal waa la qiyaasayay marka waxaan leenahay wixii ka yimaada la imaansada shalayta ayaaba gacanta loo geliyey shaksiyaad gacanta loo geliyey walaal
laakiin ayadoo saas ay tahay miyaysan wax ka bedeli karin hanaanka ay ku maamulayaan oo la ogyahab in qeeldaan ay ka imaanayso hadda ay muuqato oo beelihii qaar kuraastooda ay ka cabanayaan ay leeyihiin shaksiyaad baa loo xiray taasina ma ahaan mid naqabato waa in kuraasta loo tartamo oo sidiisan dhinacyadu ay ay u simaan marka maamul goboleeda qudhooda maxaa ku riixaya in ay ay xiraan shaksiyaad gaar ay kuraasta u xiraan isleeda
saaxib hadda ka hor baa waxaa la yidhi nin oo nin gaajaysan oo waddo dhinaceed jiifa ayuu nin arkay markaas wuxuu yidhi adeerow jiifkan jiifka kaaga horreeyey marka hadda ani waxaan ka wadaa awoodda sidaas adeegsanayo xiritaanka hadda adiga oo in qof wax loo xiro horiya waxaa loogu xiri maamul goboleedkan madaxdiisa horiya loogu xiri iyaga doorashada maamulaan shalaba iyaga loo xiro oo madaxda maamul goboleedada ha maamulaano oo dadkii kale laga reebay oo dowladdii dhexe laga celiyey oo muxuu ahay guddigii doorashada oo qarankoo la yiqaanay oo oo sharciyada lahay laga celiya maamul adinka soo samaysta la dhahay guddi doorasho marka waxaan horiya loogu sameeyey marka wixii shalay shalya loo xiray qoladaas marka ma aha marka tallaabadii shalay aad qaaday inaad aad aad aad muxuu ahay waxa ka imaanaya inaad garan waysa sax maaha marka ana waxaan isleeyahay ha lagu qanco waxa soo baxo
waan gartay waxaa hadda aad jirto walaaca ah in waktigii loogu talagalay ayadoo hadda waktaan ay u socdaan in aan lagu soo gabagabayn karin doorashada oo shan iyo labaatanka bisha dhinacyadu heshiiska ku gaareen shirkii golaha watashi qaran aqooyaan ahaan adiga makuu muuqataa in waktigaas hadda la jadwaleeyey lagu soo gabagabayn karo waxa socda hadda boobka ay yihiinna in sideedii loo dhaafo oo sida hadda ay wax ku socdaan lagu soo gabagabeeyo waktiga loogu talagalay
runtii markii su-aashaad joogtay intayn aan aan aan aan aan aan gudbin soomaalida waxay cadaalad u taqaanaa markay iyada waxay rabta ay hesho ay cadaalad u taqaanaa waxyaabaha hadda socdo qolo kasta waxay doonaysaa in iyaga ay soo saartaan dad iyaga ay asxaab yihiin isku jaal yihiin isku fikir yihiin ay soo saartaan markii ay soo saarato oo qoladaas iyada ay soo saarato waxay leedahay waa cadaaladay doorasho u dhacday qoladaas wax soo saaratay qoladii oo cadaalada qoladii wayso oo iyada laga awood badnaadina waxay leedahay doorashadii waa la boobay marka fikirka waa la boobay oo ah doorashada anigu ma dhahayo ma la boobin haddana waa la boobayda oo dadka qaar ay leeyihiin waa weliba waxaa la dhahaa qolyo gooni ah oo dadka waxbay boobeen la dhahaa qolyo gooni maamul goboleeday gooni ah ayaa la dhahaa waxbay boobeen maamul goboleeda qaarna oo aan waxba wax inaan wax hambaynin la ogyahay haddana lama dhaho waxba aad boobteen hadda maamulka jubbaland oo kale lagama hadlo lama yidhahdo waxbay boobeen laakiin cabdicasiis laftagareen iyo ninka la yidhaahdo qoorqoor iyo caligudlow markii ay ay wax hadlayaan waxaa leeyahay boob ay sameeyeen waxbaa khalad ka samaynaya markaan ka gudbo su-aashaan u gudbo waxaan isleeyahay hadda waxaa la maroonayaa boqol ama boqol iyo laba iyo boqol iyo saddex boqol iyo shan meelahaasaa la maroonayaa waxaa ka dhiman boqol iyo toddobaatan iyo a ka dhiman marka boqol iyo toddobaatan labaatan maalmood ma lagu soo dhammayn karaa manoo muuqata in lagu soo dhammayn karin waan qiyaasaynaa waxaan isleenahay un waxaan leenahay wili aan u sheegaynaa madaxda maamul goboleedada war labaatanka maba kusoo dhammayn kartaane bishaan dhexdeeda maba kusoo dhammayn kartaane maarso un inaa udaafin
waan gartay marka waxaad qabtaa in labaatankan iyo maalmaha soo socda inaysan kusoo dhamayn karin waaya dhinaca kale waxaa jirta doorashada naftirkeeda laba magaalo bay ahayd maamulka koonfur galbeed ayaa noqday maamulkii ugu horreeyay ee markaa tiro kuraasa shaaciyay in baraab lagu qaban doono maamulada kale waan la soconaa dhibaatooyin waaweyn baa ka haysta magaalooyinka labaad sida beledweyne oo kale madaxweyne cali guudlaago halkaa dhibaatada ka haysto taagitaankiisa iyo in doorasho halkaas uu qabto boosaaso oo sicidan aan ognahay iyo jubbaland axmedoobe garbahare iyo gadow dhibaatooyin ka taa marka dhinacyadaas rajadoodii ahayd in ay arrimahaas oo shil ay mar kale ka yeeshaan oo kale soo muu noqoto inay sii quusatay maadaama koonfur galbeed ay noqotay maamulkii labaad ee arrintaas shaaciyey marka makula tahay inay ku qaban doonaan magaalooyinkaas kale loo estay
runtii markii oo aan su-aasha toos u galo madaxda soomaalida ma yaqaanaan in iyaga ay wax siyaasi nidaam siyaasadeed oo dowladeed ay wax ku maamulaan ma yaqaanaan waxay yaqaaneen in iyaga digsiga markii la karinayo digsiga iyaga ay wax ka kariyaan oo ay ay arkaan wax lagu shubaayo oo ay arkaan in maaragtay muxuu ahaa cidda karinayso sidii wax u karinayso marka waxaan ka wadaa madaxda maamul goboleedada meeshan guddi doorasho ayay la baxeen waxay leeyihiin wasaro oo shaqeeya waxay leeyihiin kalkaaliyaal ama madaxweyne ku-xigeenno oo shaqeeya leeyihiin intaas waxba kuma aaminayaan oo iyaga inay gacanta la galanay rabaan marka waxaan isleeyahay meelaha qaar oo hadda aad leedahay dhibaata ka jirto dhibaatada ka jirta iyagaasi samaynaya dhibaatada ka jirta iyagaasi samaynaya sababtoo ah ma rabaan in si nidaam siyaasadeed hadda tusaale kabsoqad beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenkaa jooga marka madaxweyne ku-xigeenka haddii uusan waxba maamuli karin maxaa madaxweyne ku-xigeen looga dhigay marka ani waxaan aaminsanahay in lagu qabto magaalooyinkaas waa nidaam sharci ah oo lagu heshiiyey oo baarlamaanka la marsiiyey mar labaad inta la fadhiistay lagu heshiiyey muxuu ahay carqaladaha ka jirana wax ay madaxda maamul goboleedyada samaynayaan si ay wax uga leexsadaan waaya inta badan inta badan magaalooyin aysan dhibka jirin waa jirtaa gaalkacyo dhibka ma jiro baraaba dhibka ma jiro beledweyne xitaa dhibka ma jiro sababtoo ay walaal samayn karaa madaxweynaha ku-xigeenkaa jooga madaxweynaha duusan jooga madaxweyne xukunkaa jooga meesha la yidhaahdo boosaaso waa waa waa laga samayn karaa sababtoo haddaba waxaan ognahay in uu tegi doono sabtiga ama axadda midood inuu tegi doonaan aaminsanahay oo sida qorshaha uu yahay marka ani waxaan isleeyahay waa lagu waa lagu qaban karaa ha lagu qabto maxaa yeele haddii aan lagu qaban karin markii hore maxaa loogu heshiiyey oo sharci looga dhigay baarlamaanka maxaa loo horgeeyey kulankii hadda ugu dambeeyey maxaa loogu heshiiyey marka ani waxaan isleeyahay waa lagu qaban karaa
waayahay ugu dambeyntii aqooyaane waxaa markaasi hadda lawada ogyahay in dhinacyadu heshiis ay gaareen doorashadan lasoo gabagabeeyey marka markaad fiirdo xaaladda waddanka ee soomaaliya xilligan marxaladada uu ku jiro galguurka makuu muuqataa in soomaaliya doorashada ay dhici doonto ama doorashada madaxweynaha soo socda ee markaa tobanaad madaxweynaha sagaalaad baanraado meelahaas unkoriy way tahay marka in yacni soomaaliyaba doorasho madaxtinimo ay ka dhaceyso rajo ceenkaas oo kale ma la qaba oo rajada shacabka soomaaliyeed ma leeyihiin
runti aada umahadsan tahay waa rajaynaynaa sababtoo waxa hadda doorashada loo galayo waa doorashada baarlamaanka loo dooranayo waa in oo doorashadaas borsaskeeda bilaawgiisa waayo oo ay ku tegi doonto oo halka ay kusoo gabagaboobeysa in madaxweyne la doorta ay tahay waa rajaynaynaa haddii caqabadaha carqalad hadda kadib imaada aysan imaanin laakiin hadda carqalad oo ah doorasho madaxweyne ma dhacaysa ee hadda ma jirto sida aan aaminsanahay haddiiba ay baarlamaankii soo dhamaystirmaan waxaan isleenahay doorasho way dhacaysaa rajada aan qabno waa sidaas ciddii doontaba ha ku soo baxdo oo ha ku timaado ciddii ilaahay u qoro ilaahay subxaana watacaala u qoro oo nasiibka u saacido ayaa ayaa maaragtay ayaa kusoo bixi doonto cid hadda maanta la dhihi karo hebla madaxweyne noqonaya la dhihi karo aan dhihi karna ma jirto laakiin waa la wada ordayaa ragga waa wada cararayaan nin walba wuxuu doonayaa isaga inuu qofka nasiibka leh oo nasiibkiisa u saacidayo inuu noqdo marka waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay maarsa ama abriil midood inan oo waddankan uu madaxweyne soomaaliyeed oo cusub oo mandate cusub haysto ama ninka hadda jooga ku noqdo ama nin cusub ha yimaado ama qolo kale kuwii hore oo maadiba u soo laabtana qoftii ilaahay u qortay oo saamiga ilaahay warqadda ugu qoray in uu maaragtay imaan doono ayaan rajaynaynaa marka shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay oyaan la quusanin dhibaatooyin iyo caqabado tira badan oo intaan ka culosba waa lasoo mare haddana waxaan rajaynaynaa in oo ishaysigan iyo xerigjiidkan laga bixi doono insha allah xerigjiidkan oo dhan waa doorashada nin walba uu rabo inuu isaga madaxweynaha ku guulaysto uu rabo marka taasaa keenayso marka markii oo xerigga lasla jiidana qof unbaa xerigga maaragtay qaadanaya marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala qofkii uu nasiibay uu soo bixi doono taasna aan aan aan calfanno oo aan maaragtay iimaansano sidaasaan dhihi lahay waran
aada umahadsan qoyaani
minaynanteedii keliyahaydee aan jeclaayay maaha inaad naga caawiso guriga dhexdiisa oo keliya aamina sidoo kale waa inaad u shaqaysaa reerka maxaa yeelay abha waa dhaawac waxbarashadaadii baad uga tagtay si aad qoyska u daryeesho mararka qaar waanu hilmaanaa nafurkaad noo samaysa nolosha mararka qaar way adkaataa minaan laakiin waxaan kugu soo koriyey inaad noqoto qof adkaysi leh waxaad tahay qof awood leh aamina laakiin qof kastoo awood leh mar bay ka liicdaa waan fahmaya weligaa waxaa jeclaa idin aad noqoto dhakhtara laakiin baahidii qoyskeenna ayaa ka soo homar noloshu awalkaagii horeba way kugu adag tahay laakiin way ka sii adkaan kartaa waad og tahay waxaynu nahay faqiir waxaynuna u baahannahay lacag si aynu ugu badbaadin waan isku daya inaan aabbaha joojiyo balse waddada keliya uu u arkay in lacagii inoogu soo geli karto ayay ahayd inuu odayga weyn ku siiyo run ahaantii waan fahmi karaa sababtaad u carartay wakhtigu sidiisii hore maaha laakiin ma rumaysan karo inaad iga tagtay ana hooyaday dee waan u seexan karaa habeenkii anigoon garanaynin hakaa joogto waxaan u dul qaataa dareenka xanuun ay leedahay tegidda adiga tag laakiin welwelka badbaadadaada ayaa aad igu culus waxaan maqlaa in la adkeeyo xuduudtii xanuunka sifmarka awgii miyay kugu xidhanta ilaa intee ayaad u adkaysan karta haggaad joogta hadda aaminadaydiiye sidaad sidan oo dhan iiga fogaan kartaa balima waxaad joogtaa soomaaliya mise yaman imika waan jeclaan lahay inaan ogaado meesha aad hadda joogto waan socon lahaa inaan ka dhaco laakiin garan maayo inaan waxaa igu adkaatay neefsashada kadib markaad iga tagtay aaminaad cunadu dhadhan ima laha kadib markaad iga tagtay aamin sidee lagula dhaqmayaa aaminaay magaba- magafayaashu been bay kuu sheegeen aamin waa masas keliya waxay ka fikirayaan jeebkooda yurub ma gaadhay mise saxaraha joog ma kulaylka cadceedaadada adkaysanas ma qabowga habeenada u adkaysanaysa khatar nooceedaad ku sugantahay waan joojin waayey qallajinta ilmada maxaa yeelay maalin walba adigay kuu qulqulayna maalin walba waxaa ku maalin walba waan kuu duceeya nabadqabkaagaan ku duceeya waan ku saamaxay aamina adigu may saamixi karto nolol fiican inaan ku siiyo kuma awoodin laakiin habar yartaa weya waxaan rajaynayaa inaad ku faraxsan tahay qoyskaaga oo aad aad saaxiibbo cusub ku yeelan doontiin iskuulka ilaa aynu dib isu heli doonno ka waran hooyooyinkii kale ma qiyaasi karo sida ay u murugoonayaan gabadhaydu way nabad qabtaan laakiin weli waxaan la xanuunsanayaa inaannu kala maqannahay ka waran saare hooyadeed iyo gacaliyaheedu sahra xaggee joogtaa sahra miskiin guriga waageeni baad ka ahayd ilaa markii hooyadaa uu guursaday adeerka uma danayso sida walaalahaaga kale ee la jecel yahay waa jeceshahay in lagu jeclaado oo aad wakhtiyo xiisa leh la qaadato dadka kale laakiin halkii aad ka dareemi lahayd farxad jacayl waxaad dareemaysaa inaad culays ku tahay iyada culeyskuma diide waxaad tahay dhibane sahra magafayaashu maaha kuwo la aamini karo beentoodu waxay u caddahay sida qorraxda haddana waxaad go'aansatay inaad iska indha tirto miyay isu kaa dhiibdhiibeen arxanlaawayaashu midba midka kale sahran keedkeeyi Ma meel dadan baad joogtaa mise cirkaa kuu muuqda waxaan maqlay inaysan naxariis lahayn ma waxay ku cabsiiyeen biyo baadkool leh si aad u dareento ere maxaasumaad qabta mise cudur ayaa ku haya raggaani adiga dankaama leh dadkan hunguriga weyne malaha qalbi naxariista naxariista kuma gelin sahra miskiin hore ayaad u aragtay fiidiyowyada digniinta ee yaal internet fiidiyowgaagu talow ma noqon doonaa mid ka mida boqolaalkan fiidiyow maxay asxaabtaadu odhan lahaayeen ma u xanaaqsan tahay dhammaan dumarka iyo gabdhihii hore u tahriibay ee aan kuu sheegin xaqiiqada meesha ka safarkan halista badan waxaa kugu wehelinaysay saaxiibadaadii qaaliga ahayd ee aamina miyaad awoodi doontaa inaad mar labaad wajahdo qoyskaaga waxaasoo dhan maxaad halkaa u joogtay maxaa dhammaan nabarrada kugu dhigay jidhkaad dhibaato badan ayaa ku soo gaadhay aad baad u dhowdahay waad arki kartaa iminka badda adiga iyo yurub idankala qaybisa laakiin cirka kaa sarreeya ma wuxuu noqon doonaa waxa ugu dambeeya ee aad weligaa ah
hagaag saaxiibayaal qabiilxa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla ogaanay saaxiibayaal kulan ayay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland ayna ka soo qaybgaleen wasiirka ganacsiga dekedaha iyo gaadiidka badda arrimaha gudaha maaliyadda iyo ganacsiyada maamulka puntland ayaa loogu hadlayay horumarka ee ganacsiyada ka jira deegaanada maamulkaas puntland mas-uuliyiin maamulka ka tirsan ayaana markaasi qayb ka ahaa oo ka hadlay waxaa ka mid a gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland aydiid jaamac ujeedka kulanka ayuu ka hadlay sidoo kale ninkiisa waxaa warbaahinta la hadlay kulanka markuu soo dhaaday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dhulgoleedka puntland cabdullaahi maxamed cabdi waxa uuna markaa sheegay in ganacsadu yihiin kuwa bixiya canshuurta dowladda islamarkaana ay muhiim u tahay horumarka iyo shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi puntland haddaba waa kuwan dhinacyada uu warbaahinta la hadlay
runtii farxad bay noo tahay kulankan qiimaha badan oo aan maanta isugu nimi ujeeddadiisuna ay tahay in aan horumar ka samayno innagoo talawadaag ka ah sidii uu ku horumari lahaa dhaqaalaha puntland oo aan isleenahay saldhig buu u yahay kobaciisu in la helo hannaan fiican oo dowladnimo iyo wax soo saarka dalka oo tayo yeesha intaba iyo afkaarta dhaqaale iyo cilmiyada bulshada u kora kulankan wuxuu ka dhashay kadib markii in badan ayna soo gaareen wasaaradda iyo rugta ganacsiga cabashooyin badan oo ka imanaya ganacsatada iyagoo raba inay ku xaqiijiyaan in uu ganacsigoodu noqdo mid istaraatiijiyadii loogu talagalay u gaadho laakiin ay hor taagan yihiin caqabaad fara badan oo aanay ka gudbi karin haddii aan loo helin farsamo fiican oo laga gudbi karo arrintaas iyo dhammaystirka baahidaa jirta taasoo ku xidhan runtii inay dowladdu gacan weyn ka geysato ganacsataduna ay garab istaagaan saan wada dareemayno ganacsiga puntland waxa uu soo maray maraaxil fara badan oo uu mar ahaa inuu soomaaliya dhammaanteed ay puntland quudhiso oo dekedda boosaaso laga quudhiyo ilaa buulaxaawo iyo ilaa iyo xarshin oo la geyn jiray iyo koonfurta soomaaliya inteeda badanba taas waxay ku timi xilligii colaadaha soomaaliya ka jireen wasaasona ay nabadda ahayd ama puntland ay nabadda ahayd inay mas-uuliyaddaa qaado wayna ka soo baxday baan isleeyahay runtii oo si fiican ayay waxay u gudatay waajibaadka laakiin isbeddelka mar kasta ku imanaya ee soomaaliya waxaa moodaa in badan oo ka mid ayna inaan la saan qaadin oo markaynu soomaaliya dekedda keliya aynu ahayn iyo ilaa iyo hadda inaan waxba iska bedelin qaabkaan u wajihi lahayn dhaqaalaheenu suu hor ugu mari lahaa waxaa moodaana dhaqaalaha puntland hadda in xuduuduhu ku soo gaabteen ama ganacsatada oo ay hadda maraaxiil soo marayeen dekada ka waaweyn inay furmeen sida dekada muqdisho kismaayo berbera kuwaasuna ay culays ku keeneen in dhaqaalihii waddanka sidii la rabay uu socdo cabashooyin badan marka arrimaha ku saabsan ayaa ganacsatadu inta badan la wadaagayeen waxaa marka muhiim noqotay in madaltan oo kale laysku yimaado oo ganacsataduna ay si furan u hadlaan oo dhibaatooyinka haysta ay u soo gudbiyaan waxgaradka si markaa xal loogu gudbo waan dareemi karnaa hadda duruuftii ugu dambaysay ee habeenada tan socotay oo bibi gasta qayladii ka yeedhay oo ay dadku aada uga cabanayeen inay ku kacday kuwo kalena waxaa laga yaaba inay soo socdaan marka haddaan xal laga gaarin ama qorshe loo sii samaysan lagu gudbi karo waxaa moodaa inay tahay arrintaasi mar aan wax laga qaban karin ay maradu dhaafayso sheekada waxaan rajaynaynaa kolley nolosheenu inay noqoto mid ku saabsan in tabashooyinka ganacsiga lasoo gudbiyo kadibna loo gudbo xalkii wax lagu qaban lahaa in daliisha la sheegaa waxay daawo u tahay qofka mas-uulka ah inuu ka faa'iidaysto siduu waxu qaban lahaa aqoontu dadkay ku wada jirtaa ama dawlad ha noqoto ama shacab ha noqoto laakiin marka goob la iskugu keeno ayay miro dhali kartaa qofkii garanaya ayaa garanaya waddanka turkiga labaatan sano ka hor meeshuu maraayay iyo maanta meeshuu adduunka kaga jiro caqligaas wuxuu ku yimi maanta inay ku biiraan labaatanka waddan adduunka ugu horeeya waxay ka timi in maamulkii meeshaas markaa hayay ama madaxdii markaa timi ay fahmaan sida waddanka dhaqaalihiisu hore ugu mari lahaa madaxweynaha hadda jooga markuu waddanka qabsaday ayuu wuxuu u yeeray dhammaan khubradii dhaqaalaha ee waddanka turkigu lahaa iyo cid kastoo caqliga ku tabaayay wuxuu yidhi waxaan u baahan nahay in dhaqaalaha waddanka turkiga sare loo qaado aragti fiican keena oo aan ku horumarin karno dalkeena way fadhiisteen laba qodob oo yaryar bay keeneen waxay keeneen in wax soo saarka waddanka turkigu uu qiimaha la mid noqdo dalka jeenaha qualitigana uu la mid noqdo waddanka yurub intiiba is waafajiyeen marka marka jeena waa ka fog yahay yurub iyo maraykan iyo meel kasta iyagaa uga dhow waa laga yaabaa laakiin badeecadoodii markay quality u yeeleen kharashkii shaqaalahoodana ay dhimeen waddamadii dariskana ay ku dhow yihiin waxaa sare u kacay wax soo saarkoodii marka waxaa loo baahan yahay inaan la nimaadno aragti qeexi karta oo horumarin karta dhaqaalaheenna horumarin karta bulshadeenna caqabaadkana ka gudbin kartaa waxaan rajaynayaa qof kasta taas inuu ka qayb qaato oo laga wada shaqeeyo horumarka waxaa laga yaabaa inay jiraan dad badan oo runtii culeys badan saaran yahay oo markay goobta soo istaagaan ama ay ka hadlayaan ay ka xoog badato waxa uu xambaarsan yahay waxaan rajaynaynaa in laistabdiyo oo qof kasta u gudbo sida caqliga saxda uu sheegayo oo horumarka keenaya dowladda iyo ragga madaxdan waxaa la rabaa inay dhegaystaan oo ka faa'iidaystaan iyagoo muujinaya dulqaad fiican muhiimadda laisku yimin ay tahay in la helo meel laga baxo oo ay bulshadu ku wada badbaadi karto tala wadaag baana tabartu ku jirta aad iyo aad baa umahadsantihin wabilahi towfiiq
markaan aad bay muhiim u tahay ganacsatada muhiimadda ay leedahay isu sheegi mayno waa kuwa bixiya canshuurta shaqaalaysiinta ka qayb qaata arrimaha horumarinta haddii dhibdhacdo u istaaga harya habeenba u soo jeedaa waddankan sida loo horumarin lahaa maantana waxay ka hadlayaan waa wax qayb la xidhiidha horumarintii runtiina waa wax lagu farxo aad baan u bogaadinayaa shirarkan iyo kuwa lamida inay marar badan qabsoomaan oo aynu isku dhaafsanno sidii waddankan loo horumarin lahaa ganacsatada iyo dowladda oo wada jira waa midda keliya oo aynu caqabadaha ina haysta iyo fursadaha jiraba intaba aynu kaga wada hadli karno shirkan marka muhiimaddaas noo leeyahay insha allah waana sii wadi doonaa haddana sidaasoo ay tahay waxaad la socotaan horumarka iyo isbeddelka adduunku samaynayo waxaad aragteen horumar adduunka samaynaya ganacsatadu iyo shirkadaha waaweyn qaybta ugu weyn ka ciyaaraan dowladdu waxay ku leedahay dejinta siyaasadda iyo shuruucda iyo heshiisyada caalamiga bay fududaysaa facilitation bay samaysaa maahane dadka entrepreneurka dadka inta badan ka qayb qaata waxaase dadaala waa ganacsatada inaad marka la timaadaan hal abuur waddanka dhaqaalihiisa lagu horumarinayo aad iyo aad bay muhiim u tahay magaaladan boosaaso waxaan rajaynaynaa waqti aan fogay inay ka hirgasho energy ama tabar ku filan in waddanka warshado la keeno in maalgashi cusub uu yimaado in magaaladana ay fursad u hesho dhaqaalaha yaalla inuu wax badan sii laba jibaarmo oo shaqo abuurku sii bato taasna waxaa horseedi kara waxay tahay waa maalgashi maalgashigu maraykan waxaan u baahannahay oo kow ka ah waxa weeyaan dhinacii aan ku yarayn lahayn waxaan aan soo degsanno waxa aan dhuufinana aan u badin lahayn taasaana dhaqaalehena kor kubcinaysaa warshadahana kow ka ah iyo wixii kale oo adeega ama sarfaysa inaan kor u qaadno arintaa dhinaca dekeda wasiir axmed baa aada uga hadlay runtiina isagaa de dowladda ku liidgaraynaya waana kala shaqaynaa arrintaas wawii wax lagu fududayn karo dekedan iyo duruufaha ku xeeranna looga gudbi karo inta waa kula shaqayna waana soo dhaweyna aadna u mahadsan tahay waxaa la socotaan ayaabahan waxaa jiray cabashooyin dadka ka imaanaya oo la xidhiira kicitaanka si- ama sicirbara dhinaca gaaska iyo maciishadda ah waxaa kaloo la socotaan abaaraha waddanka ka jira waxaan aad iyo aad bogaadin lahaa ama u codsanayaa ganacsatadu intay awoodaan waan ogahay duruufaha ku xeeran waan ogahay waxa keenay in sicirku kaco inay duruufo badan oo tani ka mid tahay ay ka- ay- ay ku jiraan waxaan aad u bogaadin dadka in loo dhimriyo inta abaartu jirto raashinka iyo gaaska qiimihiisa hoos loo dhigo waxaan kaloo sidoo kale aad iyo aad u codsan lahaa waddanka abaaraha jira dad badan baa maarata duruufo sheeganaya in loo istaago weligiina waa u istaagi jirteen inaad u gurmataan dadka biyodhaamis baa meele ka jira xoolihii waa dhammaan rabaan baahi badan baa ka jirta oo lasoo sheegaya inaad u gurmataan meelaha fogfog weliba dhibaa- dhib badan baa laga soo sheegaya inaad u gurmataan aad bay muhiim u tahay inta haddaan ka soo gudbo waxaan bogaadinayaa aan jeclahayna in shirkan shiro lamidna ay sii socdaan marar badanna kulamo aanu yeelano waxay horseedi doontaa wasaarad ahaan annaga waxa noo qorshaysan waxay tahay inaannu soo diyaarino fursadaha maalgashi ama fursadaha ganacsi oo jira sidaas si lamida caqabadaha jira inaan dhegaysano oo golayaasha ku shaqada aan geyno si dhow inaan wada shaqayno cabashadiinna waa cabashadayada haddaan dowladda iyo ganacsatadu aysa ayagoo mida wada shaqaynaynin qolana gaar uma istaagi kadho waxaynu guul gaarnay oo dhan oo hadda lasoo sheegay waxaynu ku gaarnay waa wada jir iyo inagoo iswadana wixii shuruucda wixii aan- aan- aan- amni ah wixii maaragtay aan- aan- aan fududayna intaba annaga diyaar baa la nahay waana soo dhaweynaynaa mashaariicda waaweyn ee u baahan maalgashiga inaanu iska kaashanno hadday noqon lahayd inaan u baahano foreign eh, direct investment oo bannaanka inooga yimaada iyo dadkeena loo kalkaa inay is-abaabulaan oo shirkaduhu inta kacaan baahiyaha hadda dhiman inaynu maaragtay aan ka qayb qaadano waddankan waddan burburay oo meel fog ka imaanaya weeye inaynu hiigsano eh, waddamada deriska iyo kuwa kalaba waxay u taalaa siyaasadda ganacsatada iyo dowladda labadoo ayagoo isla jaanqaada qolana gaar uma istaagi karto maadaama uma istaagi karinin go-aanada masiirga la qaadanayo waxa u baahan inaan wada qaadano waxa u baahna inaan wada guulaysano inagoo gacmaha isaysanana aynu ku dhaqaaqno wax alla wixii oo go-aan aan wada qaadanayno taasaana guusha ku jirtaa aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa cid kasta oo kasoo qayb gashay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta shirkan waana waana waana mahadsantihin salaamu calaykum
wahagaag saaxiibayaal guudahaan caawa barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacadaada dalkani magaalada muqdisho waa nagintaa barnaamijka keisintaa ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo